inta badan dalkan weliba iidanka yara helowka qof walba shaqada uusan markaasi baahi iyo xirfado badan oo muhiim ah qeybna ku qaadan lahayti sidii lanku bahan lahaya shaqiyarada ku jarta dalka buundada ilabayda weliba meelasay shaqo abuur koobanyenagatay dhallinyaro walbarashada dhatoon kutaabti shaqooyin kalan iyo waayan welina meelasay oo ka dhaqaayana baabuurto shalgadisan oo lansheen dhadow iyo ona isticmaaleen biyo roobka meelasay degi iyo ilo sheenasa biyo mararka qaar saaseyn iyo qoysasho ka maarayayana waxaana kumidee dhallinyarada meelasay ka shaqeeya sidaas iyo weliba iyo kuwaramaayana baahidii oon qaban inay helaan shaqooyin markaasay ku faylantan iyo hadda ka shaqeysadaayeen si iyo nolol faylan abuurdaan maadaama shaqadan yeeta too nololi markaasi iidanin wanaagsanayna magacayga horta waxaa lalahay mawlid daawud ibraahim ani afaakan weriji dowladda arabiyan ku shaqeeyi shirkatal watani u shaqeey jiri wadankeyga u soo xiishay wadanka dadow aan ku soo tagay wadankeygaa imaaday wadankeyga burburku ku jiri tumi tooroboora ilaa hadda yaa xabadii ku dhashtay ilaa hadda ka dhax noolahay ma baandeeday waanu adkaysanayaan adee marka waxaa rabaa ani ya shaqa la isiiyo aabbihii hooyadiin waa dhintanayaa ya waddankaana baamuundeyno baydhawjana adunteeda ku duuginane cabdikariin axmed ibraahim ku magaca dheer mastar doora dooraa ananta kow hore maraka shaga ii jaray maasha allah maasha allah waa meelo nololay kow ana shaga abuurana ku bilaaway intahayti alxamdulilah markii dambena meelay ku sii gudubi meel kale labaa jig kale yaa ka shageeyaa maasha allah marka inta inkastoo asxaabtay inta roogana koo hor inta iska barana inta waa la iskala shageeya isadaani iyo marka marmar caadi hasku fiira hasku boobadee is aragaana haddana shagaday kale labaa jig madgamon hoo badla kasoo labaajigaas madgamon waa ka shageeya allah inta markii hor ana koo ana ogaayay alaa baawar walyada markaas shaks ahaantaadan kale heliidu wal alal walyada markaasada ada qofkaas ada kaliheliida meenaha sida dolar haatoy ama toban dolar haatoy wali adiusu iskaliheliidan layshalgaagaasa adina baawrjaysa faylaanka dhigaasa isuna saasaka ganayay baasadii hoba kordhin isu markaas walkiinka daro wali kaheliidan oo walkiinka daro markaas usiiyo yelkadiis anta mayba kashal dubanyen wal badan badan badan ya kashal dubanyen meenaha anta mayba waa meeli bohol yuu biimareen waaye marka inkastoo dadna tan erzaagada ilaahay haka daray baawurta saaska ka dhagadayan dadki hata markaa yaalkaas hata insha meela inta ka shagaysadahayan may eraayana reer baydhow inkasaayana goobti alkulistayaalka laakis ma ah meelan dada hanshaga tagaay hooyo walayoo isticmaalahayanna yoosku dhaafo koraan ama hatoobada habad sigaareeda isticmaalas habadda sigaarka balwadow adi isku dhaafo korta lanku horeeba koro madle waana adi walbadan oo insheed caqabad badan jarti laakiis inkastoo dooro hooba insheed ama qorleyaalka basi meelo lankahananayo qorleydo kale hooba lanshaan yah ilaama isku baradaaan ku kubdhawaaya kastay marka wal ilaha mari walha mari laakiis maasha allah farxad iyo kalsooni iyo kalgaceel badan iyo ku sii dambeeyey ma hooyada aabbahayga wuu dhintay hooyadaydaa ii nool iyo afar caruuraa ila dhashteen saddex gabdhood hal wiilaaya horta alxamdulilah horta kow markaan inta ku oyayay inshaa alaabaa labaajada farsamada labaajadana ka bayray kow horta gaarawadow maka saar maasha allah farsamadan ku muhiimsunaanu ku baraday maydba waa daraawal geer lay ahaadii otomaatig lay ahaadiiba maasha allah wadi kor kastay markan walbarasho kale kale oo farsamooyin kale indhimayiinteena barada laakiinse may eedanka sii dadaalay baawarta dhagoosho iyo haddana siiba may hamiga ka qobaday intaana daraawal nagada koro isbaawar wada koro ana jidlamaro kor bulshana ku ilaali maasha allah buug iyo walbarashada maasha allah dugsi sara ada dugsi dhexe yahay siyeedada ku tabi mar hata maasha allah barefed iyo dhikadahay diiriya cabdi oosin ee ah kurihii dhallinyarada meelasay ka dhah leh meherad ganacsi oo uusa kagagado walyaabo iyo unbaahiin dhallinyarada dhaqaasa baabuurta sida shaambada oomada dharka iyo walka dhigaayaan iyo weliba uusan sharxay dhibaatada dhallinyaradaas ka qabta meelaseeya waxaa waaye meeshan soo galaa waxaa waaye nin ganacsada ahay danaygaan ka qabsadaa waana ka danaystaa dhallinyartana kulley baahiya ay dareemayaan iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin waxaa waaye wax sabir muuqdaa su-aalka dhan soomaaliya tiraahdo marka de kulley dhallinyarada masaakiinta oo dhibaataysan oo mar walba waxaa waaye yacni maanta xaquuqdooda aan heli karin ee, waxaa waaye heli karin maanta meel ay jiiftaan waxaa waaye dugaagtay ay la nool yihiin qaarna waxaa waaye noloshooda ay dhacsadaan intoodana macnihii maanta ma aha in oo ay meeshaas u joogaan waxaa waaye noocyo kale laakiin ma- marxaladihii iyo xaalad jirtaa meeshaas gees marka waxaan si deg deg ah waxaa waaye yacni u fari lahaa ee, ummadda soomaaliyeed dhallinyaradan waxaa waaye dad mustaqbal leh waaye qof walba oo maanta horumar gaaray siduu rabyo iyo- ay ay iyagana rabaan marka waxaan fari lahaa si deg deg ah inay caawiyaan oo ay soo garabsiiyaan oo ay ku garab istaagaan si maanta macnaha waxaa waaye noloshoodana si fiican ay u noolaadaan oo dadkan ay wax u taraan iyagana ay wax isku taraan soomaaliya ayaa weliba la qiyaasay dhallinyaradii inay boqolkiiba toddobaatan iyo shan ku badayin haddana boqolkiiba toddobaatan iyo shan wal ku badan dhallinyaradii ay hano shaqalaanka haysta dalka kiisho taas oo qasabtay inta dhallinyaro badan oo dalka iskugu tahriiban dhibaatooyin badana iyo u maran